أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlkahfi aayadda siddeetan iyo saddexaad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa wuxuuna ku saabsan yahay casharka bilowgiisa dulqarnayn melik la dhihi jiray ama addoon saalix ah oo dulqarnayn lagu magacaabi jiray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey asbaab dhulka qorax soo bax iyo qorax dhacba uu ku gaaro mulkigiisaasna ugu adeegay cadaaladda uguna naxariistay ummadda calaaqada aayaddu ay la leedahay ee aayadihii ka horreeyey waxay ahayd ama waxa ay tahay hore waxaan usoo sheegnay dad adduunkoodii ku qooqay oo ku kibray oo iyaga ilaahay subxaanahu watacaala ku aqoonsan waayey halkan alla wuxuuna tusayaa inay dadku ka mid yihiin dad ilaahay maalka uu siiyey allana u aqoonsaday uga shukriyey dadkana ugu naxariistay oo wax ugu qabtay marka maalku sidiisa inuunan u xumayn ee qofka waxa sida uu ugu shaqeeyo inay tahay oo nabigana salى اllahu عalayhi waalihi wasalam wuxuu yihi nicma almaalu saalixu lilcabdi saalix maal ayaa nicmo lahaaday wanaagsan addoon wanaagsan gacanta ugu jiro oo ilaahay subxaanahu watacaala ku caabudayo taas baa marka ilaahay uuna tusaaleynayaa subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yihi wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can di lqarnayni dilqarnayn ayay ka kaa su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa sa-atluu waan aqrin doonaa calaykum idinka korkiina minhu dulqarnayn xaggiisa dikran cilmi ayaan ka aqrin doonaa oon idinkaga aqrin doonaa oo aan idinkaga sheegayaa marka alla wuxuu leeyahay wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan kuwan marka wax su-aalayaa ama waa quraysh oo yahuud ay soo fartay sida loo badan yahay saas waaye suuradda awalkeedana waxaan ku sheegnay ilaa dhowr su-aal inay yidhaahdeen weydiiya haddii uu nebi yahay waa idinkaga jawaabayaa su-aalahaas waxaa ku jirtay nin aada rixlo dhulka korkiisa ugu dawaafay oo bari iyo galbeedba gaaray ninkaa muxuu ahaa iyo sha'nigiisa weydiiya tii waaye marka halkan marka oo nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam waa loo waxyooday waana kan waa uga jawaabayaa marka wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan quraysh waaye oo yahuud ay soo fartay ay usoo dhiibtay can dilqarnayni dulqarnayn ayay kaa su-aalayaan xaggiisa ibnu kathiir fii taariikhihi albidaaya waannihaaya wuxuu yidhi ama uu tilmaamay ana asaxiixa anahu kana malikan min almuluuki alcaadiliin sida saxiixa a dulqarnayn wuxuu ahaa boqor boqoradii cadaaladda ku sifaysnaa ka mid ah waqiila waxaa la yidhi buu yidhi qiilku waa iska daciif kaana nebiyan nebi ayuu ahaa wa aqraba man qaala qofkii yidhi kaana malakan min almalaa'ikati malag malaa'igta ka mida buu ahaa qofkii yidhina isagu qowlkiisu aada buu qariib u yahay saddex war ayaa marka ku jirto in uu yahay boqor caadil ah iyo in uu yahay nebi iyo in uu yahay boq malag malaa'igta ka mid ah qowlka uu ibnu kathiir saxiix yeelayna waa inuu ahaa marka isagu inuu melik uu ahaa boqor ee nebi uunan ahayn baxhi labaad oo dulqarnayn ku saabsan waxa uu yahay isagu gaal miyou ahaa mise muslim aayadaha sida ka muuqato muslim buu ahaa aayadahan sidaan ku arkayna inuu muslim ahaabaa marka ku cad ibnu kathiir waxa uu yidhi aslama calaa yadi ibraahim nabiyullaahi ibraahim ayuu ku islaamay gacantiisa alkhaliil calayhi salaatu wassalaam wa taafa bilbeyti macahu wa maca ismaaciil kacbada ayuuna la dawaafay ibraahim iyo ismaaciil wa dacaa lahu ibraahimu calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim ayaana u duceeyey meeshaa marka ibnu kathiir waxa uu yidhi waxaa ka cad dulqarnayn inuu ahaa muslim meeshaas marka qowl bacdi almufasiriin ay sheegaan ayaa yacni meesha ka baxayo kaas oo ah inay yidhaahdaan dulqarnayn wuxuu ahaa aliskandar almaqduni ninka dhisay magaaladan iskandariya ee masar ku taallo ee ee farisna muquuniyey oo isaga mulkigiisu meelo badan uu ku faafay dulqarnayn waa ninkaas bay dhaheen ibnu kathii ibnu kathiir marka isaga waxau yidhi ninkaa ma aha aliskandarka ayaa laba ah iskandar alwal iyo iskandar athani midka dulqarnayn ah waa iskandar alwal muslim bouna ahaa khadir ayaana wasiir u ahaayo yacni garab u ahaa khadir ayb iskandarkan athani la yidhaahdo almaqduni waa ruumi waa mid isaga ka dambeeyey nabiyullaahi ciisa ayuu ka horeeyey saddex boqol iyo dhowr sano midkanna ibraahim buu ku zaman ahaa marka labadoodu waa kala sidaas bay ku kala gedisan yihiin iskandarkan labaadna oo dadka qaar ay ka dhigaan dulqarnayn inuu yahayna isagu waxaa wasiir u ahaa aristoteles oo isagu faylasuufka ahaa ayaa u ahaa gaal buuna ahaa kaas oo isagu markaa yacnii nin mu'mina maunan ahayn kan wasiirka u ahna mu'min maunan ahayn ninkan la tilmaamayana qur-aanku tilmaamayaa qof mu'mina buu ahaa meeshaas marka dulqarnayn inuu qof mu'min uu ahaa aayaduhuba waa sheegeen haddana inuu waqtigii nabiyullaahi ibraahim uu joogay oo islaamay markaana uu dabcan nabiyullaahi ibraahim uu u duceeyey sidaasuu tilmaamay ibnu kathiir dhalashadiisa ama asalkiisu iyay ahayd ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi annahu min ximyar asalkiisu wuxuu galaa ximyar qoladan yamanta qaxdaan ayaa asalkiisu uu gelayaa saa marka loo dhigaa marka waxay tahay carab ayuu ahaa walidaalika shucaradii hore waa ku faani jireen dulqarnayn iyo iyuu ku faani jiray shaacirkii ximyariga ahaa uu ku faanay ayib sidaas ayaana uu u badan yahay warka moxamed raaqib dabaakh kitaabka uu ka qoray dulqarnayn isaga laftiisa sidaasuu tilmaamayaa ninkaa muariqa ahna ayib dulqarnayn marka ninkaas uu ahaa xaalkiisana de qur-aankii baa ka waramayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can dilqarnayni dulqarnayn xaggii ayay kaa su-aalayaan warkiisa qul waxaad tidhaahdaa sa-atluu waan aqrin doonaa calaykum idinka i weydiiyey korkiinan ku aqrinayaa waa kufaaru quraysh minhu dulqarnayn xaggiisaan dikran idinkaga aqrinayaa qur-aan ama dikran cilmi baan idinkaga sheegayaa on idinkaga aqrinayaa arrintan marka nebiga nebinimadiisay kutusay waxna ma aqrin jirin waxna ma qori jirin haddana wuxuu ka waramayaa taariikhdaas xeel ka dheer innaa makannaa lahu fi lardi waaataynaahu min kulli shayin sababaa innaa anagu makannaa waan makaninay lahu isaga fi l ardi dhulkii ayaan u dhiibnay oon makaninay inuu boqor ahaa bay tuseen wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga min kulli shay-in shay dhammaantiis oo yaxtaajuhu ou u baahanayo boqortooyadiisa uu ugu baahanayo sababan ayaanu siinay dariiq gaarsiiyo sababan ay dariiqan muusilan ilayhi jid ayaan ka siinay uu ku gaaro fa atbaca wou wou raacay sababan ayuu raacay jid ayuu raacay sabab xataa idaa balaga ilaa an balaga ilaa uu gaaray maqriba shamsi qoraxda makaanu dhaceeda meesha ay u dhacdo wajada wuxuu helay haa qoraxdii ayuu helay taqrubu iyadoo dhacayso fii caynin il dhexdeed ku dhacayso isha oo xami-atin dhooqa ah wawajada wuxuu helay cindahaa agteeda qowman qolo ayuu ka helay meesha ay ka dhacayso qulnaa waxaanu nidhi yaa dalqarnayni dulqarnaynow imaa an tucadiba inaad cadaabaysid kuwan maxaa ku cadaabaysaa bilqatli dil cala alkufri gaalnimada aada ku dilaysid ay ku sugan yihiin wa imaa an tattakhida ama inaad ka dhiganayso fiihim iyaga xusnan wanaag inaad ka dhiganayso oo bilxamli cala aliimaani iimaankii inaad ku xambaarto intaad qafaasho aada iimaankii iyo diintii barta markaas ayb allah subxaanahu watacaala wuxuu noo tilmaamay mulkigii la siiyey dulqarnayn oo waxa uu yidhi inaa anagu makannaa waan makaninay lahu isaga fil ardi dhulkii ayaan makaninay wa aataynaa waxaanu siinay hu isaga min kulli shay-in shay dhammaantiis shayga oo yaxtaajuhu oo u baahan yahay waay fii mulkihi mulkigiisa dhexdiisana uu ugu baahan yahay ayaanu ka siinay sababan dariiq ayaan ka siinay uu ku gaaro waxaas oo dabaylaha iyo waxyaabo badan baa loo sakhiray isaga laftiisa ayb wasababuna maa yutawasalu bihi ila lmaqsuud sabab waxaa la yidhaahdaa waxa lagu gaaro maqsuud adiga aa leedahay min cilmin aw qudratin aw aalatin ama cilmi ah ama qudro ah ama aalad ah shaygii adiga wax ku gaarsiiya sabab ayaa la yidha ama cilmi ha noqdo ama aalad ha noqoto aada wax ku qabsanayso ama awood ilaahay ku siiyey ha noqoto sababan marka waxaa laga wadaa dariiq markaa uu ku gaaro ayaanu siinay fa atbacana waa la akhriyey xarafkan fatabacana waa la akhriyey waana isku macno ayb fa atbaca hamzada marka in la qadciyo iyo fatabaca in la yidhaha fatabaca marka in la yidhaha waa tabica ayb tabica bay noqonaysaa ee atbaca fa atbaca marka la yidhaahdana de atbaca waa ayb fa atbaca wuxuu raacay sababan ayuu raacay sabab dariiq ayuu raacay markaa duruqdii alla u sakhiray ka mid ah xataa idaa balaga ilaa uu gaaray maqriba shamsi qoraxda meesha ay u dhacdo yacnii galbeed buu gaaray meesha galbeed ugu shishayso oo ayuu gaaray dhulka ka mid ah wajada wuxuu helay haa qoraxdii ayuu arkay ou helay taqrubu iyadoo markaa yacnii inay dhacayso ayuu arkay ou ka helay fii caynin ay ku dhacayso il isha marka waxaa laga wadaa il biyo ku jiraan ishaan caadigoo biyaha ay galaan ayb fii caynin il inay ku dhacayso waa sida ay indhaha ugu muuqdaan waay qofka oo ilaa qoraxdaani markay dhacayso carshiga hoostiisay tagtaayo ilaahay bay u sujuuddaa waa soo idin qaadanaysaa markaasay meeshii kusoo laabanaysaa barigeedii ay kasoo baxaysaa ilaa ilaahay uu kasoo saarayo galbeedka marka yacnii sida isha ay ku tahay waay oo qofka uu u arkaayo ayb taqrubu inay dhacayso ayuu arkay fii caynin il dhexdeed ay ku dhacayso isha oo xami-atin dhooqa ah xami-atin bimacnaa yacnii il dhiiqa ah oo biyaheedu isbedeleen inay ku dhacayso ayaa ayuu yacnii ku arkay xarafkan isagana xami-atinna waa la akriyey xaamiyatinna waa la akriyey laba qira oo mutawaatira wa xaamiyatin haddii la yidhaha marka fii caynin il xaamiyatin kulul ayb ayuu ka arkay inay ku dhacayso wawajada ayb marka mucaawiye ayaa wuxuu su-aalay baa la yihi kacbu laxbaar kayfa tajidu fi tawraati an taqruba shams seed ku aragtay buu yidhi towreed qoraxdu inay u dhacdo qaala wuxuu yidhi najidu fi towraati waxaan ku arkaynaa annahaa taqrubu fii maa-in wa tiinin qoraxda inay ku dhacdo biyo iyo dhiiqo fii caynin xamiatin taan ayb waxaa kaloo bannaan in la yidhaha fii caynin xamiatin ay cindahaa caynun xamia iyadoo marka qoraxdu waxay dhacaysaa iyadoo agteedu ay tahay il dhooqa ah marka ayb ow fii ra'yi lcayni ama isha in loo jeedaba aragtida caadiga ah wawajada wuxuu helay cindahaa agteeda qowman qolo ayuu ka helay qulnaa waxa dad meesha degan buu marka meeshaa ka helayo meesha ugu shishaysa maqrib degan qulnaa waxaanu ku niri waa meesha dadka nebi buu ahaa dhahayo ay deliishadaan qulnaa yaa dalqarnayni imaa an tucadiba wa ima an tatakida fiihim xusnan culimada kale marka alaa qowli cala alqowli raajixna waxay leeyihiin qulnaadaani waxyigaani imaa can dariiqi nabiyin buu uga yimid amase can dariiqi lilhaam waa lagu ilhaamiyey sidaas baa qalbigiisa lagu la geliyey qulnaa waxaanu nidhi yaa dalqarnayni dulqarnaynow imaa an tucadiba inaad cadaabaysid oo yacni kuwaan dadkan dadkaa marka inay gaalo ahaayeen wa maxaa lagu cadaabayaa bilqatli dil aada disho ood layso cala alkufri gaalnimadooda aada u layso darteed oo ay rabbi ku kufriyeen wa imaa an tatakida ama inaad ka samaysato fiihim iyaga dhexdooda xusnan wanaag aada ka samaysato wanaaggaasuna marka ibnu jariir wuxuu ku fasiray uu yidhi ay an ta'sirahum inaad qafaalato fa tucallimahum aada barto marka alhudaa hanuunka wa tubasirahum urashaada maslaxadooda diineed iyo adduunyana aada marka tusiso ama inaad layso amase inaad intaad maxaabiis ka dhigto aada waxbarto labada macnona fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa-an oo kala wahan qoladaa marka sidaas ayaa ayaa lagu yidhi dulqarnayn qaala wuxuu yidhi dulqarnayn amaa man qofkii dalama dulmi falay oo gaaloobay fa sawfa mar dambe ayaan nucadibu cadaabi doonaahu isaga ayb ay naqtuluhu waa dilaynaa uma markaa dabadeed yuraddu waa la celinayaa ilaa rabbihi rabbigii intii ka abaa loo celinayaa fa yucadibu waa cadaabayaa hu isaga cadaaban cadaab ayuu cadaabayaa cadaabka oo nukran weyn ay cadiiman cadaab weyn buu cadaabayaa wa amaa man qofkii aamana rumeeyey wa camila sameeyey camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan falahu wuxuu leeyahay kaasi alxusnaa xaalad wanaagsan baa usugnaatoo jannadii ah jazaa-an xaal uu yahay mujaazan mid la abaal marinayo isagoo ah jazaa-an marka waa masder marka la xaaleynayo wa masderun munakarun xaalan yaqac bikahratin ka baktatan zaydun alac ayb waxaa kaloo bannaan in loo badaayo masderkiisa falahu wuxuu leeyahay alxusnaa xaalad wanaagsan jazaa-an nujaaziihi waan abaal marinaynaa jazaa-an abaalmarin labada waa bannaan tahay ayb waxaa kaloo xarafkan la akriyey falahu jazaa-u lxusnaa abuu camar saasuu akrinayaa macnuhuna wuxuu noqonayaa falahu wuxuu leeyahay jazaa-u lxusnaa jannada abaalmarinteeda waa mudaaf i mudaaf ileyhi wasanaquulu waxaanu u odhan doonaa lahu isaga min amrina ana annaga arrinkeenna xaggiisa yusran fudayd ayaanu uga dhihi doonaa ayb ayb meeshanna marka cadaaladiisay ku tusaysaa dadkani waxaad yacni layso haddaad doonta dil oo kufrigooda iyo ayaad ku dilaysaa haddaad doontana hanuunkii iyo waxaas bar isagii marka duqyaan iyo maunan samaynine dadkii wuxuu ku kala saarayaa marka tilmaamaha wax lagu kala sooco oo cuquubaadka lagu kala mutaysto qaala wuxuu yidhi amaa man qofkii dalama ay kafara gaaloobay dulmigu halkan waa kufriga shirki fa sawfa mar dambaan nucadibu cadaabaynaahu isaga ay naqtuluhu waan dilaynaahu uma markaa dabadeed yuraddu waa la celinayaa ilaa rabbihi baa loo celinayaa fi laakhirati aakhiradii fayucadibuhu waa cadaabayaa rabbi cadaaban cadaab uu cadaabayaa cadaabka oo nukran ay cadiiman weynin badan amase nukran la inkiro oo lala yacni aada loo inkiro lala yaabo ayb naartii baa marka lagu ciqaabaya wa amaa man qofkii aamana rumeeyey wacamila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan falahu wuxuu leeyahay jazaau lxusnaa jazaan falahu wuxuu leeyahay alxusnaa xaaladii wanaagsanayd jazaan mujaazan xaal uu yahay mid la abaalmarinayo isagoo la abaalmarinayo ayb wasanaquulu lahu waxaanu oranaynaa oon u dhahaynaa isaga min amrinaa arrinkeenna xaggiisa anaga taladeenna iyo waxa nagu saabsan yusran hadal fudud baanu u dhahaynaa ay qowlan yusran marka macnuhuna waxay tahay ay nuliinu lahu lqowla warka waa u jilcinaynaa qofka wanaagsan wanucaamiluhu bilyusri fudayd ayaan kula dhaqmaynaa min amrinaa arrinkeenna ayb uma markaa dabadeed atbaca wuxuu wuxuu raacay sababan ay dariiqan jid ayuu raacay aakhara oo kale haddana waddo kalau raacay ayb tanwiinta marka inay tanwiinu tankiir ay tahay macnuhu marka uma markaa dabadeed atbaca wuxuu raacay sababan buu raacay sababan aakhara oo tii hore ka duwan xataa idaa balaqa xataa idaa goortii balaqa uu gaaray matlica ashamsi qoraxda makaanu soo baxeeda markii uu gaaray wajada wuxuu arkay uu helay haa qoraxdii ayuu arkay tatlucu inay soo baxayso calaa qowmin qolo korkooda inay kusoo baxayso qolada oo lam najcal aanan yeelin lahum iyaga aanan u yeelin min duunihaa iyada sokadeeda sitran wax xijaab aba aanan u yeelin ayb kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas waaye waqad axadnaa waan koobnay bimaa ayaan koobnay kii ladayhi dulqarnayn agtiisa waxa ah khubran ay cilman cilmi ayaan ku koobnay waxaasoo dhan cilmi baan u leenahayo innagaa marka maamulayno ogaalna ule buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ayb qudrada alla balfeerin xataa idaa balaqa markuu gaaray madlica ashamsi laamka marka waa hoos dhigan yahay laamkaas marka hoos dhigan ay mowdica duluucihaa waa daraf miimi ah waaye quraaduna sidaasay akriyeen madlica ashamsi marka sidaa marka haddii loo dhigo min dalaca dalaca yadlucu ayb ama tadlacu dalaca tadlacu waay waxay tahay marka iyadoo kale marka inay ku timaado mafcal masderkeeda miimiga iyo darafka miimiga labadaba lianna yafcilu mudaariceedu ma aha haddii marka sidaa loo dhigo waa samaaci marka xataa idaa balaga matlica shamsi waa samaaci gayru qiyaas oo qiyaas ma aha marka sidan baa un loo qabanana kisaa-i laakiin wuxuu yidhaahdaa xataa idaa balaqa madlica shamsi luqo carbeed oo dhimatay baa jirta buu leeyahay oo carab laga soo guurin jiray oy qaarkood ku hadli jireen oo dalaca yadlicu ah nacam dalaca yadlicu ah calaa haadihi luqa marka haddii ayuu ku yimid layidhi aayaddan ay ku timid la dhaho ee madlica shamsi marka waxay ku socotaa qiyaaskeedii qaacidadii sarfiga ayay ku socotaayo dalaca yadlicu haddii la yidhaahdo iftax masdaran wasiwaahu sir waay ayb masderkii iyo darafkii miimiga ahaa baa marka laga laqbeynayaa waxay noqonaysaa marka xataa idaa goortii balaqa uu gaaray matlica shamsi qoraxda makaanu dhaceeda meeshii ay qoraxda ka dhacaysay wajadahaa qoraxdii ayuu arkay ou helay tatlucu inay soo baxayso calaa qowmin qolo korkood ay kusoo baxayso tadlucu buu fiiri hadda masderki mudaaricii uu ka dhigay marka haddii mudaaricu sidaas uu noqdo luqa samaaci ah un bay noqonaysaa ayb wajada wuu helay haa qoraxdii ayuu helay tadlucu inay soo baxayso calaa qowmin qolo korkooda inay kusoo baxayso qolada oo lam najcal lahum aanan u yeelin iyaga min duunihaa min duuni shamsi qoraxda yacni sokadeeda sitran wax xijaaba aanan uga yeelin yacni waawaxaa laga wadaa dad waxay ahaayeen marka wax xijaaba aan qoraxdii looga yeelin oo iyagu markaa yacni iska ma aan dhar wadanin wax qoraxda ka celiyo guryana ma haystaan dharna ma haystaan macno leh marka iyaga iyo qoraxdii baa toos isku arkaaya waay wax xijaabana marka male umana dhexeeyo ayb sitran marka sitrigu macnihiisu wuxuu noqonayaa albunyaanu aw ithiyaabu aw ishajaru waljibaalu dhismo ma haystaan dhar male geeda male buurana male oo qoraxda ka celinayo iyagii iyo qoraxdii marka waa isu bannaan yihiin qoladaas buu marka u yimid ayb mufasiriintu marka kuwii hore ayay ahaayeen kuwan dambe yay yihiin warar badan bay sheegaan marka wax kolley sanad marfuuc ah oo nebiga gaarayana sala allahu calayhi wasalama ma ku arkin saa darteed marka waa iskaga jeesanaynaa kadalika alamru arrinku kadalika kaagaas waay sidaadaas waay waqad axadnaa waan koobnay bimaa biladii kii ladayhi isaga agtiisa ahaaday ay bimaa cindahu min min aljundi waalqudrati waalcuddati waalaalaati waxa uu haysto ciidan iyo hub iyo aalad ah kulligood waa koobnay ayb ama bimaa ladayhi waxaa lagu macnayn karaa bimaa cinda madlici shamsi laa yakfaa calayna minhu shay damiirka marka waqad axadnaa waan koobnay bimaa waxa ladayhi meeshaa qoraxda ay kasoo baxayso agteeda waxa ah cilmi baan u lahayna waan ogeyn labadaa macnoba waa ku suuragal midda dambe dabari baa ku macneeyay tahorana alimaamu lbaqawi khubran ay cilman ayaanu ku koobnay ogaal uma markaa dabadeed atbaca wuxuu raacay sababan jid kale ayuu haddana qaaday xataa idaa goortii balaqa uu gaaray ilaa an balaqa ilaa uu gaaray bayna saddayni labada buurood dhexdooda bayna saddaynina xarafkan waa la akriyey ayb markaa bayna saddayni iyo bayna suddayni marka bayna saddayni sadiga hadda waxaa loo jeedaa labada buurood ayb ayb xataa idaa balaqa xataa idaa goortii balaqa uu gaaray bayna saddayni labadii buurood dhexdooda wajada wuxuu helay min duunihimaa labada buurood sokadooda qowman qolo ayuu ku arkay uu ka helay qoomka oo laa yakaaduuna aanba ku dhowaanaynin yafqahuuna inay fahmayaan qowlan hadal dad yacni aan war inay yacni aan fahmaynin oo iyagu marka yacni luqadda lagu hadlayo ama luqad lagula hadlaaba aan la garanaynin waxba aan fahmaynin hadal laa yakaaduuna yafqahuunana waa la akriyey yufqihuunana waa la akriyey laba macnayna kala tusayaan markaas laa yakaaduuna aan ku dhowaanaynin yufqihuuna inay iyagu fahamsiiyaan hayrahum hayrkood qowlan war inay fahamsiiyaanba aan ku dhowaanaynin waay marka marka iyagiina de luqadoodii ma la fahmaayo haddii iyagu lala hadlana la garan maayo ma iyagu ma garanayaan ayb qaaluu waxay yidhaahdeen hadda marka haddaan la garanaynin qaaluudan xaggee ku socotaa marka iyagii hadal bay sheegayaan dulqarnaynna waa fahmaa warkoodaas marka hadda laa yakaaduuna yafqahuuna xadiidan ayay ahayd say isu fahmeen qaar marka mufasiriinta waxay leeyihiin waxaa dhici karta marka mutarjim inuu helay u kala afceliyo kuwan afkooda yaqaano isagana afkiisa yaqaano ayb oo ibnu cabaas wuxuu yihi laa yafqahuuna kalaama axadin walaa yafhamu nnaasu kalaamahu ayb dii marka sidaa la yidhaha alimaamu lbaqawi macnahaas marka mutarjim inuu jiray oo wuxuu leeyahay kalama canhum mutarjimun baa u hadlay inuu mutarjim u hadlayna daliilka tusayaa waa qiraa'ada ibnu mascuud laa yakaaduuna yafqahuuna qowla qaala ladiina qaala aladiina min duunihim yaadalqarnayni saasuu ibnu mascuud akrinaa marka nin baa u hadlay kolley luqadii waxaas fahmayo qaaluu waxay yidhaahdeen yaadalqarnayni dulqarnaynow ina ya'juuja ya'juuj iyo ma'juuj iyo wama'juuja ma'juuj waa laba ummadood waay laba nin maaha waa laba ummadood mufsiduuna kuwii hallaynaya oo fasaadinaya waay fil ardi ardada korkeeda kuwii hallaynaya oo fasaadinaya weeyaan fa hal najcalu ma yeelaynaa laka adiga ma kuu yeelnaa kharjan ujro ma kuu yeelnaayo ma ku siinaa ujro calaa an tajcala inaad yeesho beynanaa annaga iyo wa beynahum iyaga dhexdooda saddan xijaab inaadna dhex dhigto oo waxay ahaayeen labadaas buurood dhexdooda ayay kasoo faafi jireen markay soo faafaanna waxa dhulka yaallaba waa dhammaysan jireen waxay dili karaanna waa dilaayeen marka waxay leeyihiin nimankan ma nooga samayn kartaa labadan buur dhexdooda saddi iyo meel markaa yacnii xijaab ama yacni xayndaab marka iyaga naga celiyo ayb qaaluu waxay yidhaah markaa wuxuu yidhi wajada min duunihimaa agtooda wuxuu sokadood wuxuu ka helay labadaas xataa idaa goortii balaqa uu gaaray bayna sadayni labada buurood dhexdooda wajada wuxuu helay min duunihimaa labada buurood dhexdooda qowman ayuu ka helay qolo qoomka oo laa yakaaduuna aan ku dhowaanaynin yafqahuuna inay kasayaan oy fahmayaan qowlan hadal qaaluu waxay yidhaahdeen kii uu hadlayey baa dhahaye oo iyaga ka tarjumayey yaadalqarnayni dulqarnaynow ina ya-juuja ya-juuj iyo wama-juuja sida raajixana ya-juuj iyo maajuuj waa laba ummadood oo min bani aadama ka mid ah iyagu bani aadamkay ku jiraan waxaana tusaaya xadiidkii nabigu sal ll ly slam uu yihi qiyaamaha marka la tago alla aadamba wuxuu dhahayaa yaa aadam markaasuu dhahayaa labayka wa sacdayka waalkhayru fii yadayka markaabuu akhrij bactha annaar dadka naarta gelaya goosinka naarta bixi markaasuu dhahayaa min kam imisaan bixiyaa ka bixiyaa markaasuu dhahayaa alle min kulli alfin kun kastaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka bixi naarta u dir saxaabadii marka arrintaa aada bay u welwelisay kun qof oo hal badbaadayo markaasuu wuxuu yidhi ya-juuj iyo ma-juuj baaba idinka idinka badano ummad ah iyo gaaladii gaaladan dhulka joogto iyo ya-juuj iyo ma-juuj ayaa markaa yacni yaa idinku jiro markaa waxba ha cabsanina waay meeshaa marka waxaa ku jirtay xadiidka akhrij bactha annaari min duriyatika saas oo kalea ku jirtay marka haddii nabiguna ya-juuj iyo ma-juuj sheegay idan min duriyati aadam waay iyaga dadkan marka hadda adduunyada nala jooga miya iyaga oo indhayarka ah oo meel walba xaggay xagga adduunka hadda u dhaaf dhaafaya miya ya-juuj iyo maajuuj a maya dadka qaar baa sidaas ku sheego oo waxay yidhaahdaan indhayartan weeyaan marka shiineeska iyo kuwaas ayay ku sheegaan sidaasina ma xoog badna leanna axaadiidtu waxay tilmaamayaan ya-juuj iyo maajuuj derbi baa naga xigo aakhir zamaanka marka la gaarana derbigaa waa la duminayaa markaasay soo faafayaan xataa idaa futixat ya-juuju wama-juuju wahum min kulli xadabin yansiluun marka iyagu hadda haddii hadda hadday faafsan yihiin dadkan shiineesku dadkay ay ku dhex jiraan wax derbi iyo wax naga xigaa ma leh meel walbana waa maraan dhul walkay doonaanna waa tagaan marka iyagu inaynan ahayn baa markaa dareemeysaan ayb bacd alculamaa oo ajilaaba waxaa laga sheegay sheekh cabdiraxmaan naasir assicdi ayaa isagu wuxuu dhihi jiray ya-juuj iyo maajuuj qoladan shiineeska uu sheegi jiray mararka qaar xataa waxaa la yidhi ardayda dhulkan xijaaz iyo najdi ka tegayo oo meelahaas wax kusoo baranayo waa ka celin jireen waar kuwaas ha u teginin u dhihi jiray ya-juuj iyo maajuuj waayo kuwaaba u dhihi jiray laakiin ma waa un iska mas'alo gariib ah calaa kullin marka nimankaasi derbigaas baa naga xigo xadiid saxiixana wuxuu tilmaamayaa inay maalin walba derbiga jebiyaan wax yar markay u dhiman tahayna ay yidhaahdaan berriyaan usoo laabanaynaa inshaa allahu ma dhahayaan markaasay sidii oo kale asagoo ah bay soo noqonayaan maalinka ilaahay ugu talagala marka inuu soo bixiyo inshaa allahu buu dhahayaa midkood markaabay intii u dhinayd bay subaxda dambe imaanayaan fooday ka leefayaan dhulkii dadkii bay marka soo dhex qaadayaan markaas ayb ina ya-juuja ya-juuj iyo wama-juuja mufsiduuna kuwa fasaadinayo hallaynayo waay fil ardi dhulka korkiisa fahal najcalu ma kuu yeelnaa laka adiga kharjan jucli iyo wax marka yani ujro ah ujro ma ku siinaa lacag aan ku siinay shaqadaas noo qabo shaqada aan rabno iyaga marka habka ay ku warsanayaan fahal najcalu laka usluub marka yacni waxaa weeyaan edebsi uu ku jiro sida mufasiriintu ay dhahaan ayb calaa an tajcala inaad yeesho ayaanu ujro aan kugu siinaynaa beynanaa annaga iyo wa beynahum yaajuuj iyo maajuuj dhexdooda saddan inaad yeesho ama suddan xijaab marka na kala teedo ayb qaala wuxuu yidhi dulqarnayn maa wixii makanii ou imakaniyey fiihi maagaa dhexdiisa rabbii rabbigay ou imakaniyey ayaa khayrun khayr badan min kharjikum idinka jucligiina iyo ujradiinna wuxuu rabbigay imakaniyeyo isiyaa ka khayr badan waxba idinkama raba aniga ee fa-aciinuunii ikaalmeeya biquwatin igu kaalmeeya xoog rag ii isiiya xoog igu kaalmeeya shaqeeyo ajcal yeelee markaa beynakum dhexdiina iyo wa beynahum iyaga radman xaajiz idinkala teedo aatuunii isiiya zubara alxadiidi biraha gaballadeeda isiiya gaballo bira ah isiiya xataa markaa way siiyeen fa amara birasihaa birahaas marka in laysku raseeyo ayuu amray xataa idaa goortii saawaa ou ekeeyey beyna asadafayni labada buurood dhexdooda meeshii fiinta ooyday ka fiiqnayd marka uu birihii soo gaarsiiyey ou simay uu labeel ka dhigay qaala wuxuu yidhi unfuquu afuufa aw mafcuulka unfuquu marka ayb unfuquu afuufa annaara dab afuufa birihii baa marka la dhalaalinayaa oo la afuufayaa dab afuufa ayuu ku yidhi xataa idaa goortii jacalahu uu ka yeelay naaran dab birtii markay dab noqdeen noqotay ay guduudatay qaala wuxuu yidhi aatuunii isiiya ufriq shubee oo waan shubayaa calayhi korkiisa qidran naxaas ayaan ku shubayaa korkiisaan marka waxaan ku shubayaa buu yidhi marka naxaas ayb sidaas uu marka u sameeyey fama staacuu maynan karin oo ma awoodin an yadharuu inay kasoo kor noqdaan hu sadiga meeshaa u dhisay derbigaas wama stataacuu maynan karin lahu isaga naqban qoditaanna maynan u awoodin inay hoosta kasoo qodaanna waa awoodi waayeen qaala wuxuu yidhi dulqarnayn markaa haadaakani raxmatun naxariis waay naxariista oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay fa idaa jaa-a haddii uu yimaado wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkiisa jacalahu jacala wuxuu yeelayaa hu sadigaani dakkaa-a ayuu ka dhigayaa ay madkuukan mid la baabi-iyo wa kaana wacdu rabbii rabbigay yaboohiisu wuxuu ahaaday xaqan dhab ayuu ahaaday ayb halkaana marka markay sidaa ka codsadeen qaala wuxuu yidhi dulqarnayn maa waxa makanii ou imakaniyey rabbi rabbii rabbigay fiihi shaygaa dhexdiisa ou imakaniyey ou isiiyey baa khayrun khayr badan waa ismu afcalu tafdiil min kharjikum idinka waxaad isiinaysaan bay ka khayr badan tahay halkan marka alimaamu alqurdubi faa-iidow ka bixiyey mas'ale muhiim oo siyaasa sharciyana ku saabsan qaala alqurdubiyu wuxuu yidhi fii hadihi alaayati aayaddan daliilun baa ku sugan daliil calaa ana almelika ninka boqorka ah fardun calayhi waxaa korkiisa waajib ku ah an yaquuma inuu u istaago biximaayati biximaayati alkhalqi khalqiga inuu ilaaliyo dadka uu maamulaya madaxda u yahay inuu ilaaliyo iyo ximaayadooda inay waajib ku taha laga qaadanayaa fii xifdi baydatihim inuu iyaga marka yacni asalkooda iyo dadnimadooda inuu ilaaliyo wasadi furjatihim meesha yacni duleesho inuu owdo yacni baahidooda inuu daboolo waay wa islaaxi huquurihim iyo meelaha dhufaysyada ahna inuu ka hagaajiyo oo ummaddu ay ku seexdaan nabad iyo markaa cabsi la-aan ayb wa islaaxi huquurihim muxuu ka hagaajinayaa marka min amwaalihim maalyaalkooda allatii maalka oo wuxuu leeyahay marka min amwaalihim alatii tafii'u calayhim maalka yacni iyaga yacni kusoo noqonayo iyo wa xuquuqihim xuquuqdooda allatii xuquuqda oo tajmacuhaa ay markaa yacni ayay kulminayso waxa uu markaa isaga markaa uu ka qaadayo ayb khazanatuhum tajmacuhaa khazanatuhum waxa maalka iyaga ugu jiro qasnada iyo bangiga iyo waxa iyaga laga ururinayo ama xuquuq sax a loogaga ururinayo ayuu iyaga ka ilaalinayaa isaga shaqaalo waay meliga ninka boqorka ah waa shaqaale dadkaas inuu ilaaliyaa waajib ku ah maalkooda ayuuna ka ilaalinayaa ayb maalkooda ayuu isticmaalayaa isagoo ku ilaalinayaa ayb maalkaas oo taxta yadihi wa nadarihi oo gacantiisa ku jiro wa nadarihi isagana uu fiirinayo kormeerkeeda uu leeyahay xataa low akalatha alxuquuqu maalkii hadday xuquuqdu cunto wa anfadatha almu-anu qarashgarayntoodii iyagana wax lagu qarashgaraynayay ay baabi-iso lakaana calayhim boqor dadka boqorada waxaa waajib ku ah jabru dalika min amwaalihim inuu kaba arrintaa maalyaalkooda inay markaa ka kabaan wa calayhi xusnu nadari lahum waxaa kaloo laga rabaa maalkaa inay u ilaaliyaan oo kormeer fiican ay ku hayaan wadalika bihalaathati shuruudin ayuu yidhi yani muhiimku waxay tahay ninka madaxda waxaa waajib ku ah dadka inuu ilaaliyo xuduudahooda ilaaliyo baahiyahooda uu ilaaliyo ayaa laga rabaa baahida ay qabaanna uu daboolo muxuu ka daboolayaa maalka iyaga uu ka qaadayo ee uu uga qaadayo xuquuqda iyaga iyo amwaashooda khasnada ku jirto ama feyga muslimiinta iyo ayuu uga ilaalinayaa maalkoodaas ayuu ka xifdinayaa ayb saddex shardi ayaana marka uu ku ilaalin karaa anlaa yasta'hira calayhim bishayin maalka inuusan sad bursanin oo uunan gaar u qaadanin an yabda-a biahli alxaajati baahida inuu ku bilaabo dadka qabo ayb oo iyaga fa yuciinahum markaa uu kaalmeeyo ta labaad waaye shardiga saddexaadna an yusawiya fi lcataa'i baynahum calaa qadri manaasilihim cadiyada iyo siismada uu siinayana inuu ku siiyo darajaadkooda inta ay la-eg tahay inuu markaa yacni waxbixintana ay sidaas noqoto saddexdaas baa marka la rabaa inuu ku kormeero fa in faniyat haddii ay maalku uu dhammaado bacda haada wa baqiyat sufran ama sifran markaa ay noqoto eber qasnadii ayb wuxuu sameyn fa alacat alxawaadisu amran dhacdooyinka imaanayana ay yacni markaa arrin ay la timaado oo ay keento badaluu anfusahum qabla amwaalihim nafahooday iyaga bixinayaan iyaga waxa u yaalay bixinayaan qabla amwaalihim maalyaalkooda ka hor nafahooday dhiibayaan maalka ka hor ayb haddii marka ay anfici weyso fa in lam yafi dalika hadday markaa dhammaystiri weyso oo ay dabooli weyso fa amwaalahu waxau qaadayaa marka amwaashooda fa amwaalahum amwaashooda ayuu qa fa amwaaluhum tu'khadu minhum maalyaalkooda laga qaadayaa calaa taqdiirin wa tasarufin marka hore boqorada iyagaa kuwooday bixinayaan ilaa dadka dad iska garab rarataa wax badan haya ma aha haddii qasnadii dhammaato boqorada iyaga horta waxay haayaan maalkooda ha ka bilaabaan intaynan dadka aadin haddii baahidu ay maalkooda dabooli weyso markaa dadka ha lagu soo laabto hana laga qaado calaa taqdiirin wa tasarufin taqdiir ninkii maal badan haysto xoogaa wax badanaa laga qaadayaa ninka iska garab rarad nin walba intuu awoodo ayaa laga qaadayaa calaa taqdiirin wa tasarufin iyo tasaruf uma qaala markaasuu hadal yaab la sheegayoo wuxuu yidhi wadaabitu lmri arrinta daabitkeedu waxay tahay annahu laa yaxilu liaxadin annahu laa yaxilu maalu axadin qof maalkiis ma xalaal aha ilaa lidaruuratin dhib iyo baahi adag maahani tacridu soo banbaxayso fa yu'khadu dalika almaalu marka hadday baahi timaado meel looga wareegaana la waayo dadka fa yu'khadu dalika almaalu maalkaas waa la qaadayaa jahran yacni si muuqato ayaa loo qaadayaa oo waxaan ay yidhaahdaan waaye transparency nacam in loo qaado marka shafaafiya nacam nin walbaa u arkaayo nacam maalkii baa la qaadayaa baahidaanaa jirto qasnadiina waa isbixin weysay sidaan iyo sidaanay isku bixin weysay nin walbana intaan baa laga rabaa waana wax uu awoodi karo si bannaan bareer ah baa loo qaadayaa dadka guryaha inta loogu dhaco laga daldali maayo maalka ayb wuxuu leeyahay marka fayu'khadu dalika almaalu jahran laa siran wa yunfaqu bilcadli cadaalad baana lagu bixinayaa ayb cadaalad baa lagu bixinayaa buu leeyahay laa bilisti'thaari sadbursi maya wa bira'yi اljamaacati shuuro iyo talo ayaana lagu bixinayaa lagu maamulayaa laa bilistibdaadi nin ra'yigiis maya say ra'yigiis maya guddi buu samaynayaa daduu bixinayaa lagu kalsoon yaho ummaddu agtooda weji ku leh iyagaas ayuu maalkii u dhiibayaa taladoodana waxbuu kula yeelanaa ayb waa la tashanayaa laa bilistibdaadi bilamri baxigaas buu marka aayaddan ka keenay alimaamu alqurdubi kitaabkiisa baxigan qaar ka midana dabcan wuxuu kasoo guuriyey abubakr ibn اlcarabi kitaabkiisa axkaamu lqur'aanka ibn اlcarabiga xalay aan ka hadlayna maaha kan waa laba abubakr ibn اlcarabi alishbili weeyaan kan kaasna waxaa la yidhaha ibnu carabi aلطaa'i alxaatimi labay kala yihiin ayb waxaa kaloo qurdubi aayaddan dhexdeeda ku xusay arrin kaloo muhim ah dadka maal markay noqoto qasnadoodaa laga maamulayaa oo danahooda looga qabana xoog markay noqotona iyagaa lagu shaqaysanaa dadka oo dadkii waxaa laleeya war maalkii waa kanaa dowladdii maalkii waa bixinaysaa laakiin shaqaalo keena iyadana marka de dadku inay iyagu shaqaystaano iskood isku tashtaan wa oo ynan dad kale iyo meelo kale iyo wax kale u hanqaltaagino iyagii marka waxaa laga rabaa rijaal dadaa laga rabaa maalkuna marka waxaa laga rabaa dowladdaa laga rabaa isma iskuma darna marka dowladda ile dadka amwaashooda iyaga iyadaa u hayso dowladdii marka tasarufkii iyo maalkii iyo maamulkii bay lahaanaysaa dadkana waxaa way dadkiina waa adeegsanaysaa leanna dulqarnayn hadda wuxuu leeyahay maal idinkama rabo anaa boqor aho maalkii hayo idinka maxaa la idinka rabaa faaciinunii biquwatin yaan la idin weynin ayb waana arrin marka muhiima dadku hadday iyaga marka xoogooda aynan hakranin dowladduna aynan musuq maasuqin dhaqaalaha dadkaas waa dhismaa waddanka saas oo kale ayb laakiin maxaa gacanoo maxaa gacan ku jira wa marka haddii marka ninka qasnadahaayana ou daldalayo dadka maalkooda biduuni xaqinna ou maalin walba wax kusoo rogayo beese un ou daldalayo iyo lacag dadkiina iyagu ay rabaan marka in ummad kale u shaqayso oo ummado kalaa imaanayo waddankan dhib male laamigan jejebi meeshan jebi hadhow dadaa imaan doono qoom kale iyo hay-adaa imaanayo dalka dhisaayay leeyihiin dadkiina marka shacab ahaanna waa u baaba'sannahay maamul ahaanna waa u baaba'sannahay waa xaqiiq marka nasiib darro u nagu dhacday waay waxaanoo dhanna marka ikhlaas iyo rabbi ku-xirnaansho ayaa qof iyo qofku inuu ka fekero wuxuu ka tago maanta haddaad wax ka tagto berri ajar baad leedahay wanaktubu maa qadamuu waaahaarahum ummadeenna innaga soomaalida waxaan ku liidanaa berrida waxaad moodaa inaanaan aada uga fekerin ummado gaalo oo waxaa jira aan aakhiro iyo waxba rumaysnayn haddana laakiin wuxuu jecel yahay inuu wax ka tago oo maanta marka taariikhdiisa laga taariikhaynaya wuxuu le anu waxaas iyo waxaas iyo waxaasaan ka tegay in magaciisa un lahaayou rabaa iyaga aakhiro ma yaqaanaan laakiin maal waxay yaqaanaan faan iyo magac raadin innaga markaa de magacna ma raadsanayno aakhiradii aan rumaysnayna uma dadaalayna ayb oo qofku haddii maanta uu ummadda maslaxad caama wax ka qabto in allaale inta lagu nafcinayo jarkeedaad qofku uu helayaa markau dhinto xataa marka qaala wuxuu yidhi maa makanii maa waxa makanii uu imakaniyey fiihi maaga dhexdiisa rabbii rabbigay uu imakaniyey ayaa khayrun khayr badan fa aciinuunii ikaalmeeya igu kaalmeeya biquwatin xoog ajcal yeelee baynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda radman xaajizan teed yeelee aatuunii isiiya zubara alxadiidi biraha gaballadooda isiiya yacnii biro soo googooya waay way soo googooyeen waa u keeneen marka fa amara birasihaa in layskor saaro ayuu amray hoos baa laga soo bilaabaa marka xataa idaa goortiisaa waa uu simay uu labeel ka dhigay bayna asadafayni xarafkan marka bayna sadafeynina waa la akriyey bayna sudufeynina waa la akriyey qira'a kalena qiraa yani si kalena waa loo akriyey macaanideeda dhanna waa isku mid bayna sadafayni labada buurood dhexdooda markuu simay oo uu hal ka dhigay oo kale qaala wuxuu yidhi unfuquu afuufa annaara yacni dab afuufa calaa haadihi azubari min alxadiidi gaballadan biraha ah dabku afuufa hoostaa marka dab looga soo shiday ayb way guduudatay marka xataa idaa goortii jacalahu uu ka dhigay naaran dab markuu ka yeelay birihii qaala wuxuu yidhi aatuunii ii keena oo isiiya ufriq shubee calayhi korkiisa qidran naxaas kabar iyo naxaas ayaan ku shubayaa buu yidhi marka saasuu marka u naxaastiina marka iyo birtii way isqabsanayaan markay isqabsadaan malaas ayay noqonayaan marka amlas ayb aatunii ufriq calayhi qidrana tanaasuc baa ku jiro midka labaado ufriq ayuu camal siiyey calaa dariiqati lbasriyiin sida macruufka naxwada ku ah fama staacuu maynan awoodin an yadharuu inay kor noqdaan hu sadigii ama meeshii uu dhisay inay ka kor noqdaan maynan awoodin wama stataacuu ma karin lahu isaga yacnii sadigaasi naqban qoditaanna maynan u awoodinoo hoosna inay kasoo qodaan waa kari waayeen qaala wuxuu yidhi haadaakani raxmatu naxariis waaye naxariista oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay bal fiiri yacni iimaankiisa wuxuu leeyay waxaan aan idiin sameeyey naxariis rabbi waaye ilaahay ku aqoonsada isaga u tiiriya nacam aniga ilaahay baa sabab iiga keendhigay qofka marka isagoo de mulkiga heerkan ka gaaray quwadan alla uu siiyey haddana ma kibraayo lama rabo marka nidaamkiiska communiistaha ama nidaamkan capitalismka ku dhisan ee ayaga dhan wax walba annaga annagaa ah annagaa yeelnay annagaa yeelnay xooggeenna awoodeennan cudurka ku ciribtiraynaa waxaan ku ciribtiraynaa jahliga waxaan kula dagaalamaynaa aan ciribtiraynaa faqriga waxaasoo dhan marka de wixii ilaahay dabooli lahaa adiga maa dabooli karaan wixii marka inaad ilaahay u kaashataa la rabaa adiga nacam asbaabtii inaad qaaddo laakiin ilaahay inaad u kaashataa la rabaa ayb sida marka haadaa kani wuxuu yihi raxmatu naxariis waaye min rabbi agga naxariista oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkiisa ballanqaadkan laba macnoba waa lagu macneeyaa qiyaamaha adduunka o dhan waa la baabi-ina ama fa idaa jaa-a wacdu rabbii aakhiru zamanka markay soo baxayaan xataa idaa futixat ya-juuju wama-juujuda marka ay taa imaanayso weeyaan fa idaa jaa-a haddii uu yimaado wacdu rabbii rabbigay ballanqaadkiisa jacalahu wuxuu ka dhigayaa dak jacala wuxuu ka yeelayaa hu sadigan meeshan yacnii xijaabkan dakkaa-a buu ka yeelayaa mid yacnii la burburiyey dakanna waa la akriyey dakaa-ana waa la akriyey ay madkuukan mid la burburiyey wa kaana wacdu rabbii rabbigay yaboohiisu wuxuu ahaaday xaqan mid dhab ah oo aan baaqanaynin marka adduunyadan iyo waxaan ha isku hadlaynin oo aakhiraha ka dambaysa wa aakhiradiina waa xusuusiyey bal fiir hadalkiisa inta cilmi ku jirta macno ku jiro qur-aankan la-aantiis ma fahmi lahayn waxyaabahan maya innaga lafteenna marka nicmada qur-aanka alla uu nagu siiyey nicmada alla uu noo galay ee inuu qur-aan nagu soo dejiyey ou dhexdeenna dhigay ou na baray oo yacni ummaddii muslimiinta loo fududeeyey iyada lafteeda cilmi weyn baan ka yaanu ka helaynaa ayb dadna qur-aanka wuxuu leeyahay waxaan da micno badnayn uu leeyahay haddii la barto iyo haddaan la baranin iyagu yacni dhib uma arkaan adduunya unbiska shaqey wataraknaa bacdahum yowma-idin yamuuju fii bacdin wanufiqa fi suuri fajamacnaahum jamca ayb wataraknaa waanu ka tagnay bacdahum qaarkood ayaanu ka tagnay yowmaydin maalinkaasi yamuuju xaal ou dhex qaadayo fii bacdin qaarka kale dhexdiisa ou dhex qaadayo wanufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii ayaa la afuufay fajamacnaa waanu jamcinay hum iyaga jamcan ururin ayaanu ururinay wacaradnaa waanu bandhignay jahanama jahanamo ayaanu bandhignay yowma-idin maalintaasi lilkaafiriina ay calalkaafiriina gaaladii baan korkoodii u bandhignay cardan bandhig ayaanu bandhignay alladiina gaaladii oo alladiina kuwii kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahooda fii qitaa-in dabool dhexdii uu ahaaday can dikrii dikrigayga xaggiisa ka daboolan wa kaanuu waxay ahaa wa kaanuu ahaadeen laa yastatiicuuna inaynan karaynin samcan wax maqalaba wataraknaa wataraknaa waxaanu waanu ka tagnay bacdahum qaarkood baanu ka tagnay damiirkan marka yo u laabanaya yajuuj iyo maajuuj in loo celiyaa fiican ilaa iyagaa laga lasoo hadalhayay wataraknaa waanu ka tagnay bacdahum yajuuj iyo maajuuj qaarkood yowma-idin maalintaasi yamuuju inuu dhex qaadayo xaal uu dhex qaadayo fii bacdin qaarka kale yani nimankii marka meeshaa ku cishnaa ee alla ku celiyey maalinkaa ballanta alle ay imaanayso meeshii baa inta la furo ayay isdhex qaadayaan iyagii ayb marka dambena haddee ilaahay waxbuu ku salladayaa u keenayaa markaas shimbiri waxbuu alle yani wuxuu u keenayaa alle dabayle waxbuu u keenayaa markaasi iyagu baabi-inaysaa meydkoodii iyo sahamkoodii markuu meel walba buuxiyana shimbiro ayuu soo dirayaa meydkooda dhulka ka guro roob buu ilaahay keenayaa dhulkiibuu dhaqayaa sidii miraayad oo kale ayuu noqonayaa markaas ayaa marka nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo intii mu'miniintii la jirtay oo buur meel ah ku yacni sharan oo meeshaa ku go-doonsan ayaa dhulkii usoo baxaya oo usoo degaya markaas xadiidkii dheeraaye nawaas bnu samcaan sida uu ahaa wanufiqa waa la afuufay fi suuri buunkii baa la afuufay fajamacnaa waanu ururinay hum iyaga jamcan ururin baan ururinay wacaradnaa jahannama jahannamo ayaanu bandhignay yowma-idin maalinkaasi lilkaafiriina cala alkaafiriina gaaladii korkoodaan usoo bandhignay jahannamo cardan bandhigid aladiina marka yani waxaad yeeli kartaa kaafiriinta inaad ka sifayso lilkaafiriina aladiina kuwaasoo kaanad ay ahaatay acyunuhum indhahoodu fii khitaa-in ou ahaaday fur iyo dabool can dikrihi dikrigayga xaggiisa ka ahaaday oo dikrigaygii ayay ka ayaa qalbigoodu ou ka daboolnaa wa kaanuu waxay ahaayeen laa yastadiicuuna inaynan awoodeynin samcan maqal oo haddii aynan wax maqlaynin say xujadu iyo ku gaartay xujadii lagu ciqaabay ee naarta lagu geliyey say ku gaartay marka meeshaa marka waxaa la leeyahay wakaanuu laa samciga ija samca ijaab ijaabatin baa loo jeedaa yacnii inay marka la falgalaan oy ka jawaabaan wixii ay maqleen ayaynan karaynin istidaacadana waxaa laga wadaa midii ahayd ee tawfiiqdu ay la jirtayoo alistidaacatu almaqruunatu bilcamali istidaacadaa laba ah istidaaca maqruuna bilcamal iyo mid ka horeysa camalka midda camalka ka horeysa iyagu waa haysteen waa midda marka in qofkii ilaahay caqli siiyo yacni risaaladii u timaado oo wax fahmo oo taas ayagu waa haysteen oo ilaahay sidaa wuu u abuuray iyaga ayb middan marka laga anfinayaa waxay tahay tii tawfiiqda wa ayb labadaa istidaaco marka calaa dalika marka jabriyadu iyagu markaa yacni wax xujaa ugu sugnaan maayo ayb afaxasiba aladiina kuwii miyay u maleeyeen kafaruu kufriyey an yatakhiduu inay ka samaysteen cibaadii addoommadeyda min duuni aniga sokaday wliyaa-a awliya ay ka samaysteen naafican lahum inay arrintaa anfacayso miyay u maleeyeen innaa inagu actadnaa waan diyaarinay jahannama jahannamo ayaanu diyaarinay lilkaafiriina gaaladii baanu u diyaarinay nusulan min jihati nusuulin martisoor xaggii martisoor ahaan ayaanu ugu diyaarinay afa xasiba aladiina kuwii miyay u maleeyeen kafaruu kufriyey an yatakhiduu inay ka samaystaan cibaadii addoommadeyda inay ka dhigteen addoommadan marka ayaa loo jeedaa ciisa bnu maryam iyo malaa'igta iyo ayaa loo jeedaa kuwan marka kafarada ana waa waa mushrikiintii makaad ee almalaaikatu banaatullaahi yidhi iyo yacni nasaaradii nabiyullaahi ciisa caabudeen idaafada waxayna keenaysaa tashriif macnahaasay marka mufasiriin badan ay rajaxayaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa ma waxay u maleeyeen an yatakhiduu itikhaadahum samaysashadooda cibaadii addoommadeyda ay ka samaysteen min duuni aniga sokadeyda owliyaa-a ay ka samaysteen weli xasibadii mafcuulkeedii marka waa waay waxaan ujeedaa an yatakhiduudan itikada laba mafcuul bay u baahan tahay markaa macnuhu wuxuu noqonayaa faxasiba aladiina kuwii miyay u maleeyeen kafaruu kufriyey an yattakhiduu itikhaadahum ka yeelashadooda cibaadii addoommadayda min duunii aniga sokadayda owliyaa-a ay ka yeesheen naafican lahum miyay u maleeyeen marka mafcuulka labaadee xasibada marka naafican lahum mid anfacaya iyaga saas in laga qadaraa yaa fiican ayb sidaa miyay u maleeyaan waa kalaa arrintu sidaa ma ahan waay arrintaa mana anficine inaa anagu actadnaa jahannama jahannamaan darabnay oon diyaarinay lilkaafiriina ayaanu u diyaarinay nusulan min jihati nusulin haddii marka ciise caabudidii la caabuday hadday keentay in jahanamo lagu galo dulmi iyo shirki ay noqotay ciise cid markaa yacni aan gaaraynin maxaad u malaynay marka cidaan nebiba ahayn ninkii isagana cibaado wax alla ou lahaa siiyo maxaad u malaynay isagana waciidkan baa u yaala qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaala qul waxaa tiraa hal nunabi'ukum maydin wara maidiin waramaynaa bilaksariina ma idinku waramaynaa kuwa ugu khasaarada badan acmaalan min jihati camalin xagga camalka ugu khasaarada badan hum iyagu aladiina kuwii waaye dalla ou dhumay sacyuhum camalkoodii ou dhumay baaba-ay filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa adduunyada dhexdeeda ay samaynayeen wahum iyaguna yaxsabuuna ay malayn walxaal hum iyaguna yaxsabuuna ay malaynayaan anahum iyagu yuxsinuuna inay hagaajinayaan suncan camalka ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan kafaruu ku kufriyey biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisii iyo wa liqaa'ihi la kulankiisa faxabitat way burtay acmaaluhum acmaashoodii waa burtay falaa nuqiimu u joojin mayno oo yacni u istaajin mayno usoo u oogi mayno lahum iyaga usoo oogi mayno yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wasnan wax wasni ah u yeeli mayno oo usoo taagi mayno dalika kaagaasi jazaa-uhum abaalmarkoodii weeyaan jahannamu jahannama bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed iyo watakhaduu watikhaadihim yeelashadooda aayaatii aayaadkayga ay ka dhigteen iyo warusulii rusushayda husuwan jees-jees ay ka dhigteen aayaddan markaa yaa loo jeedaa kuwan la tilmaamayo mufasiriintu waxay u badan yihiin ruhbaanta nasaarada yahu ahlu kitaabka labadaa tafsiir marka haddii la qabto gaalo waay marka qariinada ulaa-ika aladiina kafaruu baana xoojinayso in gaalada loo jeedo macnaha aayadduna waxay tahay gaaladii iyagu camal bay samaynayaan kuwan weliba ruhbaanta iyo acmaal bay la imaanayaan waa ku daalayaan waxna ka heli maayaan maadaama camalkoodu tawxiid aasaas uunan ku dhisnayn ayb macna sidaas waay ahlu cilmiga qaar kalena waxay yidhahdeen sida caliy bnu abi aalib oo kale markii la weydiiyey waxa uu yidhi hum lkhawaarij waa khawaarijta sacdu bnu abi waqaas markii la su-aalayna wuxuu yidhi kuwani yaa waaye markii la yidhi wuxuu ku jawaabay khawaarijta miya maya buu yidhi waa gaalada yahuud iyo nasaaro waa khawaarijta iyagu aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqihi buu ku dureeriyey ayb sida ugu fiicanna waxay tahay aayaddu sababkan ha ku timaado laakiin cumuumkeedu waxay jiidanaysaa qeyrkoodna oo khawaarijtii iyo qof kasta oo bidco la yimaado ee isagu u haysto in camal toosan ou haayo ee waxaan nebi moxamed ka imaanin xaggiisa diin ka yeeshay oo ka diin dhigtay waana noogay camalkiina marduud buu isaga ku noqday man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ayuu gelayaa marka kaas shanqiidigana marka wou ishaaray macnahaas in marka uu jiro bal isagu wuxuu yidhi khawaarijtu laftooda meel bay kasoo gelaysaa arrinkoodo wuxuu yidhi annahum yakunu fiihim khawaarijtu waxaa ka ahaata dhexdooda min yakunu fiihim min macna alaayati biqadri maa facaluu intay iyaguna yacni aayadda ka waxa ay sheegaysa ka sameeyeen ayay iyaguna kasoo gelayaan liannahum wuxuu yidhi yartakibuuna umuuran shaniicatan khawaarijtu waxay korayaan arrimo aada u fool xun min adalaali oo baadi ah wayactaqiduuna waxayna ictiqaadsan yihiin annahaa hiya macna alkitaabi wa sunna intay wax fadiica sameeyaan bay leeyihin kitaabkaa qabo sunnadaasaas qabto faqad dalla sacyuhum wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan waxbuu umuuro foolxun buu intuu ku dhaco uu koro oo caqliga iyo fidrada iyo qur-aankii yacnii zawaajirtiisii iyo ay ku taal ay ka ay ku muuqato ayuu intuu koro ayuu leeyahay qur-aankaa qaba sidaan aayaduu aqrinayaama xadiid ayib qul hal nunabi'ukum ma idinku waranaa bilaksariina kuwa ugu khasaarada badan acmaalan xagga acmaasha alladiina kuwii hum iyagu alladiina kuwii waaye dalla ou dhumay sacyuhum camalkooda fi lxayaati nolosha dhexdooda ay samaynayeen addunyaa dhoweyd wahum iyaguna yaxsabuuna ay malaynayaan annahum iyagu yuxsinuuna inay hagaajinayaan suncan xagga camalka ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan kafaruu kufriyey biaayaati rabbihim ku kufriyey iyo wa liqaa'ihi alla la kulankiisa ku gaaloobay faxabitad way burtay acmaaluhum acmaashooda falaa nuqiimu lahum u oogi mayno iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wasnan wax wasni ah leanna acmaashoodiina waa baaba-day wax loo miisaamo ma haystaanoo camal fiican ah alimaamu dabari aayaddan faa-iidou ka bixiyeyo waxa uu yidhi wa hada min adali daliili tani waxa ay ka mid tahay buu leeyahay waa min adali daliili calaa khata'i qowli man zacama waxay kutusaysaa gefka uu ku sugan yahay qofka ku andacooday annahu laa yakfuru biاllaahi axadun ilaahay qofkuma inuunan ku kufrinaynin ilaa min xaysu meel maahan ilaa min xaysu yaqsidu ila alkufri ilaa inuu kufriga u qasdaayo maahane bacda alcilmi biwaxdaaniyatihi waxdaaniyada alle markuu ogaaday kadib yacni wuxuu ka wadaa qofkii gaalnimaa ka dhici karto isagoo isku haysto inuu wanaagsan yahay yacni isagu wuxuu isku haystaa inuu khayr ku jiro uu fiican yahay haddana maca dalika inuu gaal yahay baa dhici kartaba lianna alla wuxuu leeyay wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan meeshaan ayb gaalnimadu marka maahan qofku inuu isagu gaalnimo inuu ku jiro inuu ogaadaa qasab maaha isagu saas maa labana marka in la kala saaraa waa muhimo waxa uu marka tilmaamayo hadalka imaamu dabari ibnu xajarna waa soo guuriyaa waxa uu yahay qofku ma gaaloobayo in la dhaho ilaa inuu kufriga kufri ahaan ugu qasda ma ahani ayb haddii marka xujajkii lagu oogo oo isaga si walbaa diintii inta loogu sharxo ama aayaadkii ama axaadiidtii laakiin isagu ou madax adayg ku jiro una haysto dariiqadiisu inay toosan tahay ee mushrikiintii carabtaba waxay isku haysteen inay toosan yihiin qaar badan oo ka mid a haddana maca daalika kufrigii waa la dul saaray dalika kaagaasi jazaa-uhum abaal waana suurat lcaraafna waa uga soo hadalnay arrintan oo kale isagoo weliba alimaamu shanqiidi uu macnaynayo ayb oo meesha wayaxsabuuna anahum muhtaduun ahayd dalika kaagaasi jazaa-uhum abaalmarkoodii weeyaan jahanamu jahanamo waayo abaalmarkooda bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed watakaduu watiqaadu waitiqaadihim yeel ka yeelashadeeda aayaatii aayaadkayga iyo wa rusulii rusushayda husuwan dheeldheel iyo jees-jees ay ka yeesheen marka waa la ka hadlay gaaladiibuu muuminiintii ka hadlayaayo wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban kaanat lahum waxaa u ahaatay jannaatu lfirdowsi firdows jannooyinkiisa nusulan ayay u ahaatay martisoor wax lagu martisooray u ahaatay marka lahum markaasi kaanadan ku tacallujinnay jannaatu lfirdowsna waa ismigii kaana nusulanna waa khabaru kaana waxaa kaloo bannaan lahum in khabar laga dhigo oo la yidhaha kaanat jannaatu lfirdowsi waxay ahaatay lahum mid iyaga u sugnaatay nusulan xaal ay tahay yacnii marka yacni nusulanna marka in la xaaleeyo oo nusulan xaal mar kuwa lagu martisoorayo ay yihiin khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaatu lfirdows dhexdooda ku waarayo laa yabquuna ma dalbayaan canhaa iyada xaggeeda xiwalan meel looga wareego ayb mutaxawalan meel looga wareego ama ka wareegitaan qul waxaad tidhaahdaa low kaana albaxru baddu hadduu ahaan lahaa low kaana haddii uu ahaan lahaa albaxru maa-ulbaxri badda biyaheeda midaadan qad ama anqaas hadday ahaan lahayd likalimaati rabbii mucaddan oo loo darbay likatbi kalimaati rabbii rabbigay kalimaadkiisa qorideeda loo diyaariyey hadday baduhu ahaan lahaayeen qad loo diyaariyey kelimaadka alle in lagu qoro lanafida albaxru baxrigu ama baddu wou dhammaan lahaa qabla an tanfada intaynan dhammaanin kalimaatu rabbii rabbigay kelimaadkiisa walow ji'naa aanba la imaano bimidlihi baxar badda oo kale aanuba la imaano madadan min jihati madadin yacni ziyaado xaggeed baddaani yacni bad kalebaa lagu soo siyaadiyo haddii badahan anqaas laga dhigo ama qad kelimaadka allena ha lagu qoro la yidhaah badahaa dhammaan lahaa ayb kelimaadka alle iyo yacni cilmiga alle iyo ballarnaantiisa ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa kelimaadka alle inaysan makhluuq ahayn leanna sifadaas sidan oo kale ah ma noqon karto sifa ma yacni makhluuq leeyahay ama makhluuqba la dhihi karo qul waxaa tiraa low kaana hadduu ahaan lahaa albaxru maa lbaxri badda biyaheeda midaadan hadduu hadday ahaan lahayd qad likalimaati rabbii mucaddan loo darbiyey oo loo diyaariyey likatbi kalimaati rabbii rabbigay kalimaadkiisa qorideeda loo diyaariyey lanafida albaxru baddu baxrigu ama baddu waa dhammaan lahaa qabla an tanfada intaynan dhammaanin kalimaatu rabbii rabbigay kalimaadkiisa walow ji'naa aanba la imaanay bimidlihi badda oo kale madadan min jihati madadin ziyaado ahaan aan ula imaanaba ayb marka madadantaasi marka waxaa fasirayso waa tamyiiz waana qowluhu tacaala aayadda suuratu luqmaan walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamun wاlbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat اllahi marka cilmiga qur-aanka iyo kelimaadka qur-aankuna waa min kalimaat illaahi waay qur-aankani marka cilmi weyn baa ku jiro cajaa'ibtiisana aynan dhammaanaynin muslimiinta marka waxaa laga rabaa waajibna ku ah qur-aanka inay daneeyaan oo ay lafdi alfaadiisa barashadiisa ay daneeyaan akhriskiisa ay cinaayo iyo daryeel siiyaan fahamkiisa inay waqti ku bixiyaan ku dhaqankiisa iyo ku camalfalkiisa waqti yacni ay daneeyaan xugun tegitaankiisa inay daneeyaana laga rabaan ayb maahan marka qur-aankii waa rumaysanahay bis intaa inaadan u dhaafin ood jaahil ka ahaato maaya nacam haddii kale marka qur-aankii berri markhaati buu dushaada ku noqonayaa waalqur'aanu xujatun laka ow calayka qul waxaa qul waxaa tiraa inamaa ana inamaa wax kale ma ahni ana anigu basharun bashar ayaan ahay basharka oo midlukum idinkoo kale ah yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga intii ka ah annamaa ilaahukum waxaa la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum macbuudkiina dhabta ah ilaahun macbuud weeyaan waaxidun oo hal ah waay laba ma aha faman qofkii kaana ahaaday yarjuu inuu rajaynayo liqaa'a rabbihi rabbigii la kulankiisa qofka quu daraynayo oo rajaynayo falyacmal ha sameeyo camalan camal ha falo camalka oo saalixan wanaagsan rajada marka marna waxay noqotaa bimacna alrajaa marna bimacna alkhawf haddii marka ibnu jariir wuxuu yidhaahdaa jumlo oo nafyi jumlo ou nafyi ku jiro ama jaxdi ou ku jiro hadday soo gasho khowf waayo in aladiina laa yarjuuna liqaa'anaa ay laa yakhaafuuna liqaa'anaa waay haddii ay gasho jumlo jumlo aan jaxdi ku jirinna macnayeedu marka waxuu iska noqonayaa rajada waa laga macnay karaa faman qofkii kaana ahaaday yarjuu inuu rajaynayo liqaa'a rabbihi rabbigii la kulankiisa yacni quu daraynayo meeshaa rajo ka qaboo damac uga jiro falyacmal ha sameeyo camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan camalkan hadda wuxuu ku wanaagsanaa wuxuu ku wanaagsanaadaa sunnada nebiga inuu waafaqsan yahay walaa yushrik younan la wadaajinin bicibaadati rabbihi rabbigii cibaadadiisa axaddan qofna younan la wadaajininoo waxba uunan rabbigii ugu darin midaanna marka waa ikhlaaskii marka haddaad wanaag rabto aakhiro rajo ka rabto ikhlaasna la imaawo qasadkaaga allah keligii ha noqdo sida aad u caabudaysid allahna ha noqoto dariiqadii nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh waali wasalam uu la yimid aakhiru suurati اlkahf hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed